marka hore aad iyo aad baan ku salaamaya barkhad adiga iyo v o edaba mar labaadka waxay maanta maxkamadda sare dastuuriga ansixisay natiijadii kumeel gaarhka ahayd ee guddiga doorashooyinku ay soo saareen oo sida uu sharciga dastuurka somalilan iyo xeer number twenty xeerka two thousand one labaatanaad uu sheegayo markay maxkamadda sare dastuuriga hesho qoraalka hordhaca ah ee kumeel gaarhka ah inay iyadu leedahay ansixinta iyo soo saarista kama dambaysta ah haddii aanay wax dacwadi taagnayn ama aanay cabasho jirin haddii laakiin dacwadi taagan tahay ama cabasho ay jirto dacwadaasaa laga garnaqaya maxkamadda sare dastuurigaana awooddaa leh si rasmi aanay u dhaqan gashay doorashadaas natiijadeedu guddida doorashadu waxay sheegeen in ay ku guulaysteen tartankii doorasho la galay madaxweynaha iyo ku-xigeenka musharaxiintii xisbiga kulmiya muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici idinku taa ansixiseen ma taasunbaa ku raacdeen ha taa weeyo waxa weeyaan maxkamadda sare qaraarkeedu laba arrimood ayuu ansixiyey arrinka koowaad waxa weeyaan natiijadii guud ahaan waanu ansixinay oo siday saddexdii xisbicoodka u kala heleen oo already a haysaan se u kala heleen taa waa la ansixiyey markaanu qoraaladii iyo xisaabaadkii iyo habraacyadii iyo nataa'ijkii iyo wixii o dhan aanu ka helnay guddiga doorashooyinka islamarkaana aanu hubinay oo awoodda ay maxkamadda sare ay leedahay ee dastuuriga taa waanu ansixinay iyadoonu qaraarkana ku akrinay arrinka labaad ee kale aanu ansixinay waxa weeyaan labada labadii musharax ee ka sharaxnaa xisbiga kulmiye sidii guddiga doorashooyinka natiijada ku dhawaaqeen inay heleen codadkii ugu badnaa waayo innaga doorashadeenu waa haldeeri oo roundis ma leh ama dhowr level ma leh sida wadamada kale waa haldeeri macni wareegiyo kala duwan lama galo waa haldeeri marka labadaa musharaxo oo muuse biixi cabdi xildiid oo madaxweynaha loo doortay qaranka iyo cabdiraxmaan cabdillahi ismaaciil shire oo isna loo doortay madaxweyne ku-xigeenka qaranka shanta sane soo socota marka labadaa arrimood bay maxkamaddu ansixisay markay xeerarkii eegtay qoraaladii guddiga doorashooyinka eegtay qalabkii iyo habxisaabeedkii eegtay wixii loo soo gudbiyo o dhan ay hubisay labadaa arrimood baanu ansixinay oo kama dambaysa waana rasmiyan annaga maanta ku dhawaaqnay intii doorashadu natiijadeeda la sugayay xisbiyada mucaaradka gaar ahaan wadani cabashooyin baa jira kasoo baxay meelaha qaar in badan warbaahinta haystay idinka maxkamad sare ahaan wax cabasho oo idinka timid ma jirtay muddadaasi a hayseen wax cabasho oo na soo gaadhay ma jirto maxkamadda sare ee dastuurigaahi sida uu sheegaya xeer twenty ama xeerka labaatanaad two thousand one waxa ay siinaysaa dhinacyada ay doorashadu khusayso maxay haydeen toddoba cisho maalintii guddiga doorashooyin ku dhawaaqaan toddobada cisho ayay leeyihiin inay ama cabasho ku keenaan ama dacwad ku keenaan markaa toddobada cisho waanu sugnay way dhammaatay wax cabashaana maanu helin wax dacwadana maanu helin wax cid kale oo aan saddexda xisbi ahaynoo noo soo gudbisayna ma jirto somalilan doorashay gashay walow aanay hanti u horreysay tay tii lixaad ay gasho noqonaysana madaxtooyada tii saddexaad ee la galo muranada walow saad sheegtay aanay sii waarin haddana mararka qaar way soo baxeen markaad egta doorashada somalilan gashay adiga ka guddoomiyahaan sidee kuula muuqatay horta maxkamaddan sare horey u soo gaadheen murano oo doorashadii labadii kun iyo saddexdii ee madaxtooyada waxay ahayd doorasho aada u adag oo adig ogaayo siddeetan cod baa lagu kala badiyey way timi maxkamadda sare iyadaa ka garnaqday way eegtay marka maxkamaddu khibrad bay u leedahay dacwado kale oo kuwa axsaabtaabaa yimaada kuwa xisbiyaa yimaada kuwa guddiga deegaankaa yimaada kuwii golaha wakiilada yimaada dacwado badan oo xagga doorashooyinka la xidhiidha horena waanu uga garnaqnay oo nooc walba leh diiwaangelinaha yimaada maalintood diiwaangelinu yimaadeen dacwado doora baana soo galay oo ciqaabaad u badan oo diiwaangelinta la xidhiidha laakiin guud ahaan doorashadeennani waxay sanadkan kaga duwanayd aad bay xamaasadeedu u sarreysay doorasho runtii waxay ahayd aan madaxweynihii iminka kursiga ku fadhiyey aan dub loo dooranayn oo saddex musharaxo cusub oo dee saddexdoo u sharaxnaa inay madaxweyne noqdaan ayaa meesha marayay anagu dushaanu kala soconno maxkamadda dastuuriga rool bay ku leedahay guddiga doorashooyinka xagga tafsiirka xagga xeerarka ilaahay laakiin alxamdulilah waxa weeyaan wuu inagu guuleeyey waxaan u hambalyeynayaa maxay haydeen axsaabtii mucaaridka ahayd ee aqbashay natiijada ee u hambalyeysay madaxweynihii ku-xigeenkii la doortay aad baan ugu hambalyena waayo iyagaa labada go-aan adag qaatay qarannimadana wax badan bay u tareen doorashadana way qurxiyeen waxaanay tustay bisayl aynu leenahay marka hambalyada koowaad iyagaa le waxaa kaloon u ducaynayaa oo aan iyagana u hambalyeynayaa labada qof loo doortay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo aan leeyahay ilaahay xilka ha idiin fududeeyo dadkuna waxay idinka sugayaan in ballanqaadkii aa qaadeen a wax uga qabataan oo weliba magaalooyinka waaweyn baahida taalla wax laga qabto